warka aan soo saarnay wuxuu ku saabsanaa ka jawaabid falkii dhacay xalayto saqdi dhexe argagixisada iyo taageerayaashooda isla socday waxay weerar ku soo qaadeen meel saldhigah oo ciidankaygu uu leeyahay kadib khasaare weyn baa iyaga soo gaadhay waana iska caabinnay annaga khasaaraha iyagu laba askari oo dhintay ilaah u naxariisto iyo saddex dhaawaca weeye iyagana kolay dhaawacoodii dhimashadooduna waa badan yihiin xagga gaadiidkana gaadiidna waa jiraan axyo la soo gaadhay oo hadda la farsamaynayo farsamo lagooda waa garta taageerayaashooda maxaa loo jeedaa wasiir taageerayaashooda waxaan uga jeedaa ciidanka guutada sideedaad ee somalilan oo siisa argagixisada buuraha calmadow logisticada siisa taageerta qaab siyaasadeed u taageerta qaab militarina u taageerta qaab dhaqaalena u taageerta maxaa caddaynoo haysaa waa eedaan culus eedayntaas aad soo jeedinaysa wasiir
evidence waa haynaa wakhtigii loo baahdana diyaar baanu nahay inaanu tusno caalamka iyo dadka baarista dembiyada adduunka waana jeclaan lahayn inaanu invitation u samayno kuna casino si aanu u tusno waxyaabaha ka jira evidenceka iyo caddayntaan hayno dhowr jeer hore arrintan puntland ay ku eedeysay somalilan in ay arrintan ciidamadan ka dagaalama ee al-shabaab inay ay taageeraan marka maxay kaga duwantaha eedamihii hore aad jeedin jirteen evidenceka iyo iyo hadda umaba baahnaba oo markaad eegto falalka ka dhacaya guud ahaan soomaaliya o dhan guud ahaan soomaaliya o dhan markaad eegto waxaa ka dhacaya marna isma oranaysid taliska hargeysa meel uu ka taliyo ayaa wax ka dhacan evidenceka iyo caddaynta ku jirtaa waxayna u eg tahay arrintaasi arrin caddaana oo aan u baahnaynba muxuu ahaa wax la yidhaahdo evidence koonfurta soomaaliya puntland koono walba oo soomaali degan tahay dhibkaas waa ka jiraa dadka madaxda u ah oo dad ka soo jeeda hargeysa waa saraakiisha hogaaminaysa waxaa ka mid ahaa ninka la yidhahdo maxamed cabdulaahi bataar ninkaasi waxa uu ka tirsan yahay guutada sideedaad maamulka hargeysa iyo ciidan uu wato oo askar ah oo saboor siinaya shabaabka ka dagaalamaya buurta